Gobolka Jubbada Hoose oo caan ku ah wax soo saarka noocyada kala duwan ee dalagyada ayaa waxaa si weyn u saameeyay roobabka gu'ga oo si laxaad leh uga curtay gobolka. Daadad xooggan oo ka dhashay roobka ayaa cagta mariyay beerihii ku yaalay deegaanka dagmareerkaasoo beeraleydu quus ka taagan yihiin dalagyadii ay beerteen. Beeraha ku yaala deegaanka dagmareer oo dhaca gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn u saameeyay roobka gu'ga. Haddaba beeraleyda deegaankaasi ayaa ka warbixiyay waxyeelada roobka ka soo gaartay waxayna codsadeen in gargaar la soo gaarsiiyo.
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa waaye beerahan waa beerihii degmareer dhulkan waa arkaysaan waa dhulka dalaga nooga taagnaa hadda waxaan aan gacanta ku hayo waa qarihii biyaha aan dhex taagannaho badarka waa naga go'ay qudaarta waa go'day marka nimca rabbi baa noo imaatay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin marka insha allahu raxmaan haddee waa un dala kale dala kale hadduu alla idmo iyo markay biyaha ka baxaan galeydii waatana iyadoo candhiiray ay soo gashay biyo aysan soo galeen nimcadii rabbi baa noo imaatay alxamdulilah alxamdulilah ilaa rabbil aalamiin.
hadda dadkan aa arkaysaan waxaa waaye dadkan gurmad bay yihiin galeydan wix laga bixin karaa la rabaa in lagala bixiyo insha allahu raxmaan haa haa qudaarta kale waa qarihi waa dhintay nyaanyada halkaas ay ku jirta waa dhimatay galeyda ninka u agtaagan wata waa go'day Eh, basbaas waa u dhammaatay asna barbarooni waxaasoo dhan biyaa la tagay ay badbaada halaha halahaas yaroo had galeyda waay oo haddana isku haysto haddee cirkan uu had hor leeyahay waa kaa waxaan codsanaynaa haddee eh, hay-adaha eh, hay-adaha gargaarka faw inay ay macnaha wixii ay naga caawin karaan naga caawiyaan
darreenkale ha ahaato waxaan u baahannahay in nalagu taakuleeyo nolo nolo kaalmeeyo kaalmaan u baahannahay dhul waan haysanaa dhisheeg ah oo wax alla waxaad ku ridda wax baaqanaya aanay jirin wax alla waxaad ku ridda wax kaa baaqanaya male ilaa dhulkii waxaa naga qaadan hayaa qashin baa naga qaadan hayaa waa u jeedaan beerta inta albaaxadeeda dhanka waa arkaysaan ee inta aan falay inta iga baridana waa arkaysaan kaleeto waxaan awal baneeyay inaan lacfi ka helno oo anigana aan lacfi ka helo islaamka ilaahayna wixii aga shafeeci karo aga shafeeco lacfi uu ka helo yaan u baneeyey waxaa hadda uu dhulkaa iiga baryana waa uun wuxuu iga barya tabar darra unbuu iga baryey waxaan rabnaa dhulkanan haysanaa dhasheega ah in nalagu taakuleeyaan u baahannahay oo nalagu nala garab qabtaan u baahannahay Eh, abuur baan u baahannahay caawimaad kale u baahannahay midaan u baahannahay inuu taas ah midaan ka cabanayna midaan ah. marka hadda waad arkaysaan Aan taakulaan u baahannahay wax la taakuleeyo baan rabnaa moga hadda dhulka jaceylkaan u qabno inaan inta beertan baaxadda ay dhan tahay ilaa lagta ilaa geeska kale wax noo imaada walaalo malaha wakuwa warkaa diirtii wataa een waxaa waa qaro biyihiin waa kuwa lagte een markay lagtay naga laabatan roobkii ana hele waxayadoo gargaar biniaadanimo noo imaadana ma jira maanta ee cid kaloo noo imaata ama maxaa idinka halaaba minta wax midin maraya na dhahay ma jirto ama noo imaatay marka waxaan codsanaynaa in na- na garab naala siiyo naala garab istaago annaga haddaan garab helna beeraheenna waan tacbanaynaa u badan waxay tahay in gargaar naala fidiyo in abuur naala siiyo in sun aan helno qalab beere inaan helno oo dhammaystiran makiinadooyin wax fale inaan helno Beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa inta badan saameyn kala kulmaan daadad soo rogmada iyo sidoo kaleeto fatahaadaha uu sameeyo webiga Jubba taasoo hoos u dhigta wax soo saarka dalagyada ee gobolka waxayna si weyn u saameysaa magaalooyinka gobolka ku yaala sida magaalada xarunta u ah ee Kismaayo oo inta badan qudaartu gabaabsi ka tahay waqti xaadirkani